bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan halkan ku qabanaynaa shir-saxaafadeed ku saabsan shilinka soomaaliga ah oo maalmahan dambe muxuahayday buuqiisu batay waxaa jira muxuahayday war-saxaafadeed hore oo laga soo saaray shilinka soomaaliga ah kaasoo dadkan qofba si uu turjintay waxaannu muxuu ahayday ayidaynaa war-saxaafadeedkan cusub ayaannu kii hore wixii ka khaldanaa aan rabnaa inaannu ku saxno qodobka koowaad waxaa weeye lacagta shilin soomaaliga ah oo soomaaliya ay leedahay oo muxuu ahayday gudaha puntland taalla gaar ahaan degmada boosado taalla qof kala guri kara oo magacyo u bixin karaa ma jiro lacagtaasi waxaa weeye shilin soomaaligu waa isku mid muxuu ahayday magacyo gaara looma bixin karo lamana kala guri karo muwaadiniinta reer puntland ee degmada boosaaso muxuu ahayday ku nool oo ganacsatada ah iyo shacabkaba waxaan faraynaa inaan lacagta shilin soomaaliga la kala guri karin gebi ahaanba lama kala guri karo qofkii kala gura ee magac u bixiya iyo kan diida labaduba isku dembi bay noqonaysaa dawladda waxaa naga go'aana inaannu lacagta soo gelaysana aannu celinno oo xakamayno oo hortiinna aannu ku gubno lacagta aan laga lahayn puntland ee muxuahayda soo gasha lacagta taalla gudaha puntland ee degmada boose taalla qof kala guri karaa ma jiro qof kasta oo ganacsiya noocu doono ha ahaadee lacagtaa waa inuu qaataa sarriflayaasha sarriflayaashu waxay noqdeen masiibada muxuu ahayday magaalada joogta oo shacabka iyo dawladda iska hor keentay waxa weeye il gaara lagu buganayaa sariflihii diida lacagta shilin soomaaliga ah ama meeshii lagu ogaa ka taga waxa weeye waa dembiile weliba waa dembiile qaran weeye ummad dhan oo isi socodkii nolosha waa aragtaan magaalada maanta ganacsigeeda suu yahay waxa weeye sarriflayaasha ilgaara baannu ku eegaynaa waa la xisaabtamaynaa waa kormeeraynaa maalin walbana waa la soconaynaa sarifkooda sarifka waa la xadiday waa siddeed iyo labaatan ninkii sarriflaha oo aan shilin soomaaliga qaban oo aan socodsiin oo lacagta kala gura waxa weeye waxa weeye waa nin bareeray oo muxuu ahayde xabsi u bareeray weeye waxaannu rabnaa inaannu dadkaa aannu baalkayno oo aannu muxuu ahayday ummadda loo turo oo ninka miskiinka iyo xamaaliga shil soomaaliga laga qaato yay dhicin maalin dambe ganacsatada muxuu ahayday meheradaha leh ee ciyaalladu odhanayaan meherada waa xira xira ee xiraaya iyaga naftigooda dallaysingaannu ka qaadanayna ma ganacsanaya sarriflayaasha maalinta khamiista dhammaan sarriflayaasha guddi bay leeyihiin guddigooda waxaannu ka rabnaa xarunta gobolka guddiga amniga inay hor yimaadaan si loogu sheego shuruucda lagu wada shaqayn doono muxuu ahayday mustaqbalka soo socda